the hit. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddex-iyo tobanka oktoobar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaayi iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarka doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda waa door aad iyo aad u muhiim ah waxaa la yidhahdaa dhallinyaradu waa jilayaasha maaragtay nabadda iyo colaadda labadaba waxay ka qaadan karaan door ah in dadka hubka dhigis haddii damcayn lagu sameeyo iyo in isdhexgal lagu sameeyo dhallinyaradu way ka qayb qaadan karaan heesaha aan idinkugu talagalayna waxaa ka mid ah haddii uu lugo ay beriil igugu doonsay wuxuu lacag ka siiya afyaha xaragada
xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
waxaa korortay tirada dadka ku dhintay duufaanta loogu magac daray michael ee toddobaadkan sida aadka ah u garaacday gobolka florida ee dalkan maraykanka mayidka hal qof ayaa laga helay burburka guryo dumay hoostiisa taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa lix iyo toban qof tan iyo markii ay duufaantan oo darajadeedu ay ahayd nambarka afaraad ku dhifatay gobolkaasi gudoomiyaha gobolka florida rig scott oo booqday xeebta mexico beach ee gobolka florida ayaa sheegay in duufaanta ay aagaasi u bedeshay sida goob lagu dagaalamay oo kale saraakiisha ayaa sheegay in dad gaaraya ku dhowaad saddex boqol oo ruux ay iska dhigatireen digniinihii ay bixiyeen maamulka gobolka ee dadka loogu baaqay inay ka baxaan xeebta mexico beach laakiin ma cadda in dadkaasi ay isaga baxeen halkaasi daqiiqadihii u dambeeyey inta aysan duufaanta ku habsan xeebta duufaantan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee maraykanka ka dhaca muddo konton sano ah ayaa khamiistii garaacday xeebaha florida kadibna usii gudubtay waqooyiga georgia ilaa gobolada waqooyiga iyo koonfurta carolina iyo qeybo ka mid ah gobolka virginia
wargeys ka soo baxa turkiga ayaa maanta oo sabti ah waxa uu sheegay in baaritaankii dowladda turkiga ay ku haysay arrinta la xidhiidha wariyaha sacuudiga ah jamaal khashuqji lagu helay codod lagu duubay saacadda apple ah oo uu sitay jamaal khashiqji taasoo muujinaysa in si aada loo jirdilay ka hor inta aanan la dilin wakaaladda wararka royters oo warkan baahisay ayaa sheegtay inaanay iyadu u suurtagelin inay hubiso warkaasi hase yeeshee waxa ay sheegaysaa in dalkaasi ay gaareen wafdi ka socda dowladda sacuudiga si ay uga qayb qaataan baaritaanada uu turkiga ku hayo arrintaasi sacuudiga ayaa horey u dalbaday inuu turkiga kala qayb qaato baarista uu ku samaynayo qunsuliyadda iyo weliba guriga qunsulka wargeyska al-sabaax ayaa waxa uu sheegay in markii khashuqji ay waraysanayeen dadka markaasi qunsuliyadda galay islamarkaana ay jir dilayeen dilayeenna waa sida wargeysku uu hadalka u dhigay ay ku duubmayeen waxaasi oo idil maskaxda saacad abal ah oo uu siday waxa ay intaasi uu ku daray wargeysku in saacaddaasi ay si toosa ugu xiriirsanayd telefoonkiisa iphone-ka ah ee uu isagu iska lahaa oo uu dibadda kaga tegay kaasoo ay haysay gabadha isaga u doonanayd oo iyadu bannaanka ku sugaysay laba mas-uul oo sarsare oo turki ah ayaa wakaaladda royters u sheegay in khashuqji uu xirnaa saacaddaasi abalka ah oo weliba midabkeedu uu ahaa mid madow markii uu qunsuliyadda gelayay taasoo si toosa ugu xiriirsanayd telefoonkiisa dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa weriyayaasha u sheegay shalayto in aanu la xidhiidhin boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis hase yeeshee uu sida ugu dhaqsiyaha badan leh ula xidhiiri doono xilli ay isi soo tarayaan su-aalaha la iska weydiinayo arinta la xidhiidha weriyaha la la-yahay ee sacuudiyaanka ah ee lagu magacaabo jamaal khashuqji
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxuu idinkaga imaanayay voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey cabdikariin olol
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkeena madasha ayaa aynu waxaynu ku eegi doonnaa haddii rabbi raalli ka dhigo dhallinyarada iyo doorka ay ka qaataan marka laga hadlayo nabadda guud ahaan deegaanada soomaalida ayaa markasta waxaa ku soo noqnoqda isku dhacyo qabiilada kuwaasoo saameyn ku yeesha dhallinyarada ee qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna saameyntaasi noqotaa in dhallinyarada qaarkood loo tiiriyo inay dhibaatooyinkaasi qayb ka noqdaan balse waxaa jira ururo iyo dhallinyaro fara badan oo si weyn ugu ololeeya sidii nabadda looga shaqayn lahaa korra loogu qaadi lahaa iyadoo lagu wacyigelinaya qeybaha kala duwan ee bulshada barnaamijkeena madasha ayaanu waxaynu diiradda ku saari doonaa doorka iyo muhiimadda ay leedahay inay dhallinyaradu ay ka qayb qaataan waxaana barnaamijkan nagala qayb qaadan doonaa fatxi faarax diiriye oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka sool kana tirsan bahda caafimaadka ee gobolka sool anwar maxamuud xaaji khaliif oo isna ka mid ah aqoon-yahanada jaamacadaha anwar bal waxaad nooga warantaa muhiimadda ugu horeysa marka laga hadlayo dhallinyaradu kaalin intee lagayay ka qaadan karaan arrimaha nabadda iyo sida looga shaqayn lahaa waa mahadsan tahay cabdikariin iyo bahda v o e daba doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda waa door aad iyo aad u muhiim ah waxaa la yidhahdaa dhallinyaradu waa jilayaasha maaragtay nabadda iyo colaadda labadaba waxay ka qaado qaadan karaan door muhiima oo ay ka mid tahay wacyigelinta ay ka mid tahay in dadka la wacyigeliyo waxay ka qaadan karaan door ah in dadka maaragtay hubka dhigis haddii damcayn lagu sameeyo iyo in isdhexgal lagu sameeyo dhalinyaradu way ka qayb qaadan karaan iyagoo u marinaya dhanka arrimaha social mediaha iyo ururada nabadda iyo maaragtay qabashada doodo ay qabtaan oo ay ku dhiirigelinayaan dadku inay nabadda ka shaqeeyaan marka muhiim koowaad waxaa weeye dhalinyaradu inay nabadda u yihiin lafdhabar nabadda inay yihiin lafdhabar caqabado badan baa haysta dhalinyarada oo haddii ay ka qayb qaadan lahaayeen nabadda dhalinyarada inta badan inta badan nabadda hadda deegaanada lagu xidho ama nabadda la sameeyo dhalinyarada lagama talageliyo marka dhalinyarada laguma daro ergooyinka nabadda go-aamada iyo maaragtay arrimaha lagu xidhayo nabadda badanaa odayaasha unba maaragtay haddii lagu daro ergooyinka nabadda iyo kuwa nabadraadinta labadaba lagu daro haddii dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur haddii dhalinyarada maaragtay wax la baro oo laga dhiso dhanka aqoonta haddii dhalinyarada laga qeybgeliya siyaasadda iyo go-aamada nabadeynta iyo maaragtay horumarka bulshadaba intaba dhalinyaradu waxaay noqon karaan hormuudka nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka waxyaabaha sida weyn looga hadlaan war waxaa ka mid ah in dhalinyaradu dee ay qeyb ka yihiin wax kasoo dhaca haddii horumarka ay ka qayb qaadan lahaayeen kaalin fiican ay ka ciyaari lahaayeen hadday nabadda sidoo kale dhanka kale ee dhibaatada waxaa lagu eedeynayaa in qayb weyn ay ka qaataan bal siyaabaha ay uga qayb qaataan iyo waxaad is leedihiin mar kasta waad aragtaan maxay cabdikariinow dhalinyaradu doorka ugu weyn ee ay ka qayb qaadan karaan haddii horta aan ku noqdo xagga dhallinyaradoo kale waxaa la yidhaha dadka waayeelka ay badanaa way ku adag tahay inay iloobaan nabarada iyo maaragtay cabsiyo hore laakiin dhalinyaradu waxay bilaabi karaan waddo cusub oo nadiif ah sidoo kale dadka waayeelka ahi waxay ka fakeraan wax markan maaragtay nabadda sidii loo xidhi lahaa keliya laakiin badanaa waxaa jira dad badan oo dhalinyaro ah oo aada uga fakera mustaqbalka sidii nabadda loo sii adkeyn lahaa iyo sidii maaragtay horumar loo gaarh laha colaadda dhalinyaradu way ka qayb qaataan waxa ugu weyn ee colaadaha horiya waa waxaa dagaalamaya boqolkiiba maaragtay dadka inta ugu badan waa dhalinyaro dhibka cidda geysanaysa ee dhibaato usoo gaadhayso waa dhalinyaro lamooda xaawada la shidanayo ee colaadda lagu shidayo inay dhalinyarada tahay hadday tahay kicinta dadka in la kiciyo oo colaad lagu kiciyo dhalinyarada ayaa ka qayb qaada oo social mediaha ha ku baahiyeen maaragtay goobaha fadhi ku dirirka ha ku baahiyeen qabyaaladii ha ka shaqeeyeen yani dhibaatada weyn ee waxay waxaa sameeya dhalinyarada haddii la eego dhanka kalena oo marka ay nabadda iyo xoogga iyo loo baahdo maaragtay horumarkana dhalinyarada unbaas fatxi waxaa jira dee waxyaabo fara badan baad si weyn uga shaqaysaan ururada bulshadana waad ku jirtaan bal ka waran doorka marka laga eego iyo qaabka nabadda ay ugu diyaarsan yihiin walaalow waxyaabaha ka reeba waxaa kamid a in dhalinyaradii iyagoo doonaya inay nabadii ka qayb qaataan haddana ay noo saamaxayn dhaqaalihii ay ama meesha ku tegi lahaayeen ama ay wacyigelin fara badan ku sameyn lahaayeen waxaa jira caqabado hortaagan dhalinyarada iyagii wax walba doonaya inay qabtaan haddana aysan qaban karin waxaan ku boorin lahaa in muhiimada la siiyo dhalinyarada in waxyaabaha nabadda ka hadlaya ay dhalinyaradu ka qayb qaadato in la taageero dhalinyarado la suboortigareeyo hadday siyaasada noqon lahayd iyo hadday waayeelka noqon lahayd ama waxgaradka gobolka jooga ay dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay nabadda ka qayb qaataan waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinka soo gaadha waxaa ugu badan waa dhalinyaro boqolkiiba sideetan iyo sagaal ama sagaashanba waxaan odhan karnaa waxaa ku dhimanaya ama ku dayacmaya dhibaatooyinka dalka ka dhacaya dhalinyaro u badan yihiin waxaa sababaya dhalinyarada in dhibaatada faraha badan la kulmaana waxaa weeye dhiirigelin la-aan wacyigelin la-aan iyo dhaqaalo la-aan ardayda jaamacadaha markay ka baxaan waxaa dhacaysa in shaqo lasoo dhajiyo in shaqadaas ama qaab qabiilaysan ama qaab kale loo isticmaalo qofkii aqoonta lahaana aan laba tixgelin waxbarashadii ka mooralajabo uu u tafaxayto inuu xumaantii ka shaqeeyo marka mar walba waxaan ku boorin lahaa in taageerada koowaad iyo waxqabadka ugu badan la siiyo dhalinyarada si ay uga qayb qaataan dhibaatooyinka iyo wacyiga hadda jira una gaadhaan heer horumar la gaadho adduunka dalalka ugu horumarsan waxaa ka taliya waa dhalinyaro ama u haysaa xilalka marka waxaan odhan lahaa in dhalinyarada la taageero mar walba wacyigelin intee leeg bay dhalinyarada dhexdooda u baahan tahay siday u fahmi lahaayeen bulshada inay kaalin wanaagsan ku leeyihiin oo weliba dhanka wanaagsan ay qeyb weyn ka qaadan karayaan maadaama lagu eedeeyo in colaadaha iyo gacanka hadalka ay qeyb weyn ka noqdaan waad mahadsantahay cabdikariinow e waxa weeye horta waxaan ugu badana dhibaatada soo gaadhaysaa waa dhalinyaro haddii ay dhalinyaradu helayso wacyigelin fara badan iyo dhibaatadan hadhow kasoo gaadhaysa ay fahmi kari lahaayeen waxaan ogahay inay boqolkiiba boqol ka qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta hadday wacyigelin dheeraada heli lahaayeen ama waxqabad dheeraada wax badan baa furfurmi lahaa ama hagaagi lahaa waxyaabaha ugu badan ee dhimanaya ama dhibaatoonayana dhalinyaro fara badan tahay in la taageero dhalinyarada nabadda way u baahan yihiin dhalinyaradu oo iyaga ku noolaanaya waxaa laga yaabaa qofku inuusa isagoo dhalinyaraa oo waayeelku kama hadli karaan waxaa la doonaya inay nabadda iyo colaadaba ka hadlaan waa dhalinyaro because of waxa ku dhibaatoonaya dhibaatada soo gaadhaysa waa dhalinyaro waxa ku noolaanaya nabaddana waa dhalinyaro marka kolley wacyigelin fara badan bay u baahan yihiin in dadkan nabadda ka shaqeynayaan ay dhalinyaro noqdaan baan jeclaan lahaa si ay labada dhalinyaro intiis kuga hor yimaadaan loo fahmi lahaa waajibka hadda jira waa burbur ku yimaada ururadii xoogana ee bulshada gaar ahaan dhalinyarada bal ka waran kuwaasoo kale markay meesha ka baxaan dhalinyaradu iyo ururada dhalinyarada ee isdhexgalka iyo maaragtay sboortiska oo kale ay meesha ka baxaan bulshadu dhalinyaradu waqti badan waxay u helayaan dhankii xumaanta dhankii qabyaaladda dhankii maaragtay dagaalada ayay waxay u helayaan waqti u helayaan marka mar walba oo la waayo ururo dhalinyaro ah oo ka shaqeeya nabadda iyo horumarka waxaa samaysmaya ururo dhalinyaro ah oo ka shaqeeya qabyaaladda iyo iyo colaadda marka muhiim waxaa weeye in mar walba la taageero dhalinyarada oo haddii ay samaystaan ururo nabadgelyo haddii ay dhanka sportska ay samaystaan haddii ay maaragtay samaystaan goobo haddii dhalinyaro ay mashquusho oo ay ku mashquusho waxbarasho iyo shaqo waxaan u malinaya wax badan inay ilaawi lahaayeen qabyaaladda iyo colaadda marka laga hadlayo dee facebooka iyo whatsappka iyo guruubadaasi dhalinyaradu dhanka kale ay u wareejeen inay kaga hadlaan dhibaatooyinka dhacaya oo qaarkood ama ay haddii dhanka wanaagga loo isticmaalana waa arrin wanaagsan haddii dhanka xumaanta loo isticmaalana waa shidaal oo kale marka dhalinyaradu dhanka facebooka iyo whatsappka waxaa xaqiiqo ah haddii aysan aqoonin qaabka loo isticmaalo iyo waxa loogu talagalay inay ku faafinayaan warar propaganda ah oo been ah inay ku faafinayaan sawiro iyo qoraallo maaragtay dhiilaysan dhiilaysan oo dadka kicinaya marka waxaan dhallinyarada kula talin lahaa inay marka koowaad ay arrinkaa ka digtoonaadaan ayna u isticmaalaan baraxa bulshada dhanka wanaagsan oo nabadii iyo isdhexgalkii iyo arrimihii bulshada iyo dadku si ay horumar u gaari lahaayeen iyo sidii wax loo qabsan lahaa oo ay ka digtoonaadaan inay ku faafiyaan baraha bulshada arrimo dhiilaysan warar dhiilaysan oo been ah fadxi waxyaabaha ugu badan ee had iyo jeera la sheega waxa weeye inay kaga firfircoon yihiin oo marka dhallinyara ay israacdo ama ay nabad ku baaqaan ama ay deegaan tagaan inay wax badan ka bedeli karaan dhallinyarada awood bay leedahay bawer bay leedahay hadday u tafaxaytaan wanaag iyo nabad inay qabtaanna waxaa hubaala inay qabanayaan hadday damcaan inay xumaan sameeyaanna waxay way way u fududahay inay sameeyaan dhalinyaradu marka mar walba dhalinyaradu waa inay dhinaca wanaagsan ka shaqeyso wanaagga ku shaqaystaan because of waxa ka faa'iidaysanaya nabadda waa iyaga nabadda adaa ku noola iyada kuguma noola marka mar kasta inuu qofka dhalinyarada waa inay ka talisaa mustaqbalkooda iyo ayahooda say nabad ugu noolaan lahaayeen iyo dal xasilooniya mar kasta waa inay iska wacyigeliya waxaan kaloo ku talina in ururo bulshada la sameeyo oo nabada ka hadla in dhalinyaradu intay isku tagto gamcaha isqabsato oo meeshii dhibaata ka jirto tagaan iyagu intay isxilqaamaan dhalinyarada iskuulada dhalinyarada jaamacadaha inay intay israacaan meeshii dhibaata ka dhacda ee dagaal ka dhaco rabshad ka dhacda inay tagaan ay wacyigelin sameeyaan fara badan waxaynu si weyn uga dhawaajinay oo kale da inaan dhalinyarada door fiican laga siinin ka qayb qaadashada nabadda meelihii go-aamadu ka go-ayeen oo kale ay dhalinyaradu si weyn ugu yaraadaan waxaan hubaa lahaa haddii dadkan waayeelka ay dhalinyarada ku dari lahaayeen dadka nabadda ka hadlaya in go-aamadaas ay dhalinyaradu ku jiri lahayd hadda waxaa laga yaabaa odayaal baa isku tegay go-aan bay gaadhayaan dhalinyaradiina go-aankaas waxba kama ogaa hadhow inay dhalinyarada qayb kamid ayay xumaan samaysaa dhici karta marka anugu kolley mar walba waxaan ku talin lahaa in haddii nabad la sameynayo ama waayeel meel iskugu tegayo ka hadlayaan nabadda in dhalinyarada lagu soo daro in doorkoodii dhalinyaranimo la siiyo in ururada bulshadu ay ka qayb qaataan sidii nabadda loo sameyn lahaa in ururo bulshada la sameeyo ururo si khaasa nabadda uga shaqeeya u taageera kolley gobolada kale way jiraan baan u malayna gobolka laakiin ururadu aad bay waxay ugu yihiin daciif waxaa sababaya waxa weeye dhalinyaradii hanki way leedahay inay wax qabtaan way doonayaan laakiin mar kasta dhaqaalihii baa yar in dhalinyarada la taageero hadday dowlad ahaan lahayd hadday waayeel ahaan lahayd hadday ganacsatada gobolka ahaan lahaydba in dhalinyarada la taageero laguna dhiirigeliyo inay nabadda iyagu ka shaqeeyaan awr waxyaabahaas leedahay caqabad bay hortaga oo dhalinyarada cilmiga aqoonta lagu shubo hadda tusaaloo kale qofka dhalinyarada ee aqoon-yahanka ama jaamacad ka soo baxay iyo qofka kale ee suuqa jooga ee aan waxba baranin isku si umana dhaqmaan isku si uma fekeraan haddii dagaal colaadeed oo beeladoo kala dhaco kale uu dhaco kan aqoon-yahanka ahi way adag tahay inuu ka qayb qaato ama uu meeshaa tago ama uu maaragtay qori qaato laakiin kan kale markiiba qori buu la boodaya marka dhallinyarada caqabadaha ugu waaweyn haysta waxaa ka mid a shaqala-aan waxaa ka mid a waxbarashadiiyo ku yar dhallinyarada door lama siiyo hadda tusaaloo kale marka odayaal laba beelood kale la heshiinayo waxaad arkaysaa afartan oday oo la dhaarinayo oon qof dhallinyaraha ku jirin waxaad arkaysaa guddiyada lasu keenaya ee tusaaloo kale konton kontonka ka kooban in kontonkuba ay odayaal yihiin hadhow marka dhallinyaradii weysta waxay koo leeyihiin odayaal baa shiro nabad gaadhahe annaga maxoona la weydiiyey moogtahay iyagu qurigii haystaan waxayba joogaan ama furimahay joogaan xoojiyaa in dhallinyaradu ay isdhex gasho oo macal kuwii dhibaatooyinka dhexdoodu ay ka dhex taagnaayeen oo kale meesha laga saaro oo ay noqdaan dad nabadda ka wada shaqeeya oo dhinac u soconaya kii qabyaaladda ee ku dhaqmeeyey la dhex keeno dhallinyaro aan qabyaaladda ku dhaqmaynin si ay u bedelaan kii qoriga wati qorigii laga dhigo oo la dhex keeno kuwii sportska ciyaarayay si waxanba u ilaawo qorigan iyo waxan u ilaawo u wato marka waa in dhallinyarada loo sameeya isdhexgal weyn oo aada u ballaaran waa in dhallinyarada loo sameeya goobo ay maaragtay isku dhexgalaan hadday sportska tahay hadday tahay goobo cilmi baadhis ay ku sameeyaan fadxi barnaamijkeena gabagabadiisa ayaynu ku jiraa waxyaabaha sida weyn aad ugu talinaysaan maxaa ka mid ah maadaama adigu aad dallad dhallinyarada oo gobolka sool ka shaqaysa aada guddoomiye ka tahay hadduu aqoon leeya aqoonta hagaysa aqoonta waxyaaba fara badan bay u iftiiminaysaa oo dhibaataa marka waxaan ku talin lahaa in dhallinyarada aqoontan ay xagga aqoontana iska xoojiyaan sidoo kale shaqa abuur samaystaan aysan sugin haayad iyo mashruuc iyo waxaas ee iyaga qudhoodu ay shaqa abuur samaysan karayaan dhallinyaradu waaridka waxaan kula talin lahaa inay dhallinyarada shaqa u sameeyaan qof kasta uga hadhowto waxyaabaha dhibaatada xitaa haddii aad shaqo qofku shaqeeyo waxaa laga yaabaa inanka dhalinyarada inuu mukhaadaraadkiiyo waxaas uu ka baxo iska jooga uuna shaqeyn wax kastoo riski buugu jiray hadday mukhaadaraad tahay hadday dhib tahay hadday dhac tahay hadday dil tahayba marka waxaan ku talin lahaa in xagga shaqa abuurkana dhalinyarada laga xoojiyo xagga aqoontana laga xoojiyo nabadana qayb laga geliyo oo lagu daro gudiyada nabadda ka shaqeynaya in dhalinyaradu door muhiima ku yeelato intaasaan ku talin lahaa waxaa u fududaanaysa inuu qoriga gacanta sudho uu aado meeshii dagaalku ka dhacaya reer reer iyo qabiil la isku laayo soomaalina waxaa halkaa dhigay waa qabiil iyo barabalayn marka waxaan le ku talin lahaa in mar kasta nabadda la xoojiyo dhalinyaraduna ay doorkeeda ka qaadato barnaamijkeena gabagabadiisa baynu ku jiraa maxaad ku talinaysaa
waxaan ku talinayaa soomaalidu mahmaahyo badan ayay nabadda ku cabireen marka bal horta markuu sideed mahmaahood oo nabadda ah ayaan sheegayaa nabad baa nabad baa caano macaan nabad baa naas la nuuga leh nabad qabaa dheereeya nabad la-aan waa nolol la-aan nabadi waa sahaydaada oo aa suxullada ku sidatid nabadi waa dheef lagu naaxo nin dhuglaasi og nabad waa lagu tarmaa colaadna waa lagu tirtirmaa nabad waa la dhistaa colaadna waa la kala dhaqaaqaa maamahyaas waxay noo muujinayaan soomaalida hore ku mahmahday nabadda oo dhan inay wax tahay wax wanaagsan marka waxaan ku talin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isu taagaan sidii ay u dhisan lahaayeen dalka iyo dadka weliba gaar ahaan gobolka sool dhallinyaradu inay ka qayb qaataan sidii loo dabin lahaa colaadda koonfurta gobolka ka taagan sidii looga qayb qaadan lahaa maaragtay colaadda ka taagan taleex sidii loo soo afjari lahaa oo hadda shirar lahayo marka waxaan kula talin lahaa dhallinyaradu iyuusan ku eeganin odayaasha iyo dhaqanka arrinka iyuusan ku eeganin waa inayn taageernaa oo social mediaha qoraallo iyo maaragtay warbixinno wanwanaagsan waa inaynu kusoo gudbinaa waa inaynu dadka wacyigelinaa in qorigii dhammaaday in qalinka la qaato horumarka gobolkana laga shaqeeyo dhalinyarada marka saas baan ugu baaqaya dhalinyarada soomaaliyedna waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ka shaqeeyaan dhalinyarada gobolka soolla waxaan kula talin lahaa in ay ka qayb qaataan sida walaalkeenba sheegay labada colaadood ee midna ka taagantahay koonfurta gobolka sool midna ka jirto degmada talaax waxaan leeyahay in ka qayb qaadano oo sida walaalkeen sheegay social mediaha haddaad u isticmaasho xumaantana xumaan baad ku gudbin kartaa iyo dhibaato iyo hur haddaad wanaag u isticmaashona wanaag marka waxaan ku talin lahaa in dhalinyaradu qoraallo nabadda ka sheekeynaya iyo nabaddu macaanka ay leedahay ay ku taliyaan labada reer ee dhibaatadu dhex gaadhayna ay macnaha xasuusinayaan inay nabadu tahay shay qaaliya nabad colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasha baan leenahay insha allah ilaahay kheyrkaiyo nabadda hayana sulansiiya waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeeni madasha oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana ku eegaynay doorka ay dhallinyaradu ay ka qayb qaataan dhanka horumarka marka laga hadlayo nabadda waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanayay fatxi faarax diiriye siciid oo ka mida dhallinyarada aqoon-yahanka ee bahda caafimaadka gobolka sool iyo anwar maxamuud xaaji khaliif oo ka mida isna aqoon-yahanada kana mida dadka sida weyn ula socda xaaladda dhallinyarada iyo guud ahaan dhallinyaraduna ay u noqon lahaayeen kuwa ka shaqeeya nabadda intaanu barnaamijka madasha mid la mid aanu ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
cabdikariim olol iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada aanu intaa kaga nimaadno markana waxaan idinku duwayaa dhinaca wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha nuur xasan nuur ayaa la diyaaray
mahadsanid jacfar haddii aan ku horeyno xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan tartanka lagu magacaabo tartanka reebreebka qaaradaha ee yurub waxaana xulalka beljim iyo switzerland ciyaar dhex martay laba gool iyo gool ay guusha ku raacday xulka beljim labada goolba waxaa u dhaliyay ciyaaryahan romelo lukaku croatia iyo xulka ingiriiska waxay ku kala baxeen barbardhac goola la-aan ah austria waxay hal gool iyo eber kaga badisay xulka qaranka ee waqooyiga ireland estonia waxaa ka badisay finland oo dirtay hal gool iyo eber sidaas si la mid ah griega ayaa uga badiyey hungary belarus iyo luxemburg waxaa hal gool iyo eber ku badiyey xulka qaranka ee belarus halka moldova ay laba gool iyo eber ku maquunisay kooxda qaranka ee san marino ciyaaro kale ayaa dhici doona oo ka tirsan tartankan talyaaniga waxa uu marti u noqon doonaa xulka poland waxaa sidoo kale waa axadda eh ruushiya waxa ay la dheeli doontaa xulka qaranka ee turkiga israa'iil iyo albeniya ayaa is arki doona romania waxay la ciyaari doontaa xulka serbiya montenegro iyo litweniya ayaa fooda isdiraya halka azerbaijan ay magaalada baku ku martigelin doonto xulka qaranka ee malta kooxda kosofana waxay la ciyaari doontaa flory island dhinaca kalena weeraryahankii hore ee xulka faransiiska iyo kooxda arsenal terry henry ayaa loo magacaabay maanta tababaraha kooxda kubadda cagta ee monaco ee dalka faransiiska waxaana uu saxiixay heshiis dhammaan doona ilaa marka la gaaro sanadka henry oo ah kuwii afartan sano jir ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxaha yuventus arsenal iyo kooxda new york ee ka dhisan dalkan maraykanka waxa uu markii ugu horreysa uu noqdo tababaro buuxo laakiin waxa uu kaaliyo tababar uu u ahaa tababarihii kooxda qaranka ee beljimka ee ciyaarihii adduunka ee sanadkan ka dhacay dalka ruushka isaga oo tababarahaasina ka caawiyey in uu kooxda qaranka beljim gaarsiiyo wareega afraad henry ayaa ciyaartiisa ugu horeysa waxa uu kooxda monaco kooxdiisa monaco ay la ciyaari doontaa kooxda strasbourg dhammaadka bishani dhegeystayaal wararka ciyaarahana waa naga intaa
aad buu umahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha markana waa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaane cabdulqaadir cumar macallin jubba iyo heestii labalis
heestaasi dabacsanaya codka cabdulqaadir cumar macalin jubba ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jacfar kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saarista waxaa joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Sneeze, oh, I love sneeze.